faarax macalin oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka kenya ayaa sheegay in wax dowladaha aysan ka jirin dalka soomaaliya sababtuna ay tahay in magaalada muqdisho xitaa aanay awoodin gacan ku-haynteeda iyadoo maalin walbaba ay qaraxyo ka dhacayaan dhanka kale wuxuu sheegay in haddii magaalada kismaayo shan kilomitir laga soo baxo waxaa gacanta ku haya xarakada mujaahidiinta al-shabaab xamar kama qaban karo xamar meel fog iska badaa bila soomaaliya markaad ka baxdo shan boqoloo tilaabo kama qaban karo hortaa nimankii baa ku dhex jiraan wadankaas oo kan maalin kasta ay liday iyo meel kasta ay qarxinayaan ma marka iyaga laga sifeeyo wadanka oo koonfur u yimaado oo jubbooyinka u yimaado jubbada dhaxasiiba u yimaado oo maaragtay uu xoreeyo ilaan jilib bay haystaan oo jamma may haystaan oo waxay haystaan maxay ahayd bu'aalay haystaan oo meel kastoo dhan bay haystaan oo saako iyo nusduniya iyo hargaantukuusow iyo dhulkii o dhan bay haystaan baardheer korkeeda haystaan markii laga saaro laga sifeeyo oo koonfur bay haystaan afmadow xamar kismaayo kama soo bixi kartid shan kilomitir markaad ka soo baxdo cabdulla biro almiya meesha magaceeda la ohan jiray yaa degan iyagaa degan oo haysta halkaasii joogaan waxba kama qaban kartid wuxuu sheegay in xasan sheekh uusan awood u lahayn in meel dhowr boqoloo mitir u jirta madaxtooyada doorasho ku qabto iska badaa soomaaliya inteeda kale wuxuu sheegay in soomaaliya aanay ka jirin wax dowlad ah wuxuu yidhi ma jirto wax dowlad ah ee soomaaliya waxaa ku habsaday mooryaan ayuu yidhi faarax macalin xasan sheekh maxamuud wuxuu meeshuu u wada soomaaliya inuu dictator noqdo oo waxan uu shubto oo xisaabto oo asaga madaxweyne uu noqdo isa soo isku caanashubuu rabaa marka kuwii ku caanashubi lahaa oo meel kasta asaga dadka uu asaga mayidka kuwa ka soo dooran lahaa yuu qasbi rabaa in laga qaado xukunka maalan axmed madow ma rabo inuu ka tagu rahaa meesha ninka la yirahdo maxaa magaciisi deni inuu ka tagu rahaa meesha marka iyagii buu hadda si xaaraana ugu duulayaa sifuu qofkiisa uu meesha ugu bedelaa gole ma jirto wasiire la yidhaahdo rabastamp weeyaan oo baarlamaan baana jirin waa rabastamp ilahay baan kugu dhaarshay dadka baarlamaanka ansax ay heshiis ayan arkin heshiiska u dhexeeya shidaalka u dhexeeya soomaaliya iyo turki oo xasan sheekh maxamuud uu soo dhammaystay iyagoonan arkin oon la tusin oon shacab lagu qanci iska dhaafin iyagii madaxaas lagu qancinin yaa ansaxeen baarlamaan baa jira meesha ma jiro dowladna ma jirto wax jiro jira ma jirto meesha anaa ku sheegi waxa weye soomaali mooryaan baa qabsatay weligoodna mooryaan baa haysatay sidii xukunka ugu horreeyay maxamed saad bare meesha uga baxay tii unba haddana oo isbabeddelhayaan oo isgarab ordahayaan oo isla orodahayaan doorashada maamulka la baxay jubbaland ee ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxay buuq iyo jahwareer ku dhalisay dowladda federaalka iyadoo aanan wax natiijo ah weli ka gaarin axmed madoobe